halkani waa laanta af soomaaliga ee v o a oo kaga imaanaysa mawjadaha gaagaaban lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo weliba boggeena v o a somaly com habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa jimca kow iyo tobanka bisha februari sanadkuna waa laba kun iyo laba iyo labaatanka idaacaddeenna caawa iyo dunidana waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray qodobada dhegeystayaal idaacaddeen aad ku maal doontaanna waxaa ka mid a maraykanka oo sheegay in duulaan ruushka uu ku qaado dalkaasi ukrain ay dhici karto xilli kasta ururka badbaadada carruurta safe the children oo dowladda soomaaliya ugu baaqay inay soo farageliso dhallinyaro maamulka puntland uu ku riday xukunno isugu jira dil iyo xabsi dheer madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle oo u warramayay oo ka warramayay doorashada ka dhici doonta beledweyne iyo kursiga uu danaynayo fahad yaasiin la taliyaha amniga ee madaxweyne farmaajo kursi kastoo shan iyo labaatanka ka midana intaasoo qofoodoo wiilalay gabdhahaa ku tartame qofkii ilaahay agtiisa ilaahay agtiisa uga qoran oo ilaahay u calfo qabiilkaasula doortaana madax noqona kursiga fahad wax kaleeyahana kursi kuraastaasoo ka mid yahay mid gaaroo fahad leeyahay ma jiro haddii qabiilkiisu doortana faal xildhibaan uu noqona haddou qabiilkiisu cid kala doortana
waxaa kale aad maqli doontaan faaqdaadda toddobaadka oo ku saabsan doorashada soomaaliya iyo qodobo kale hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa warkii madaxweynaha mareykanka jo biden ayaa uga digay muwaadiniinta maraykanka inay sii joogaan ukrain isagoo ugu baaqay in si deg dega ay uga baxaan dalkaasi waxaana uu ka digay haddii isku dhac uu dhex maro ciidamada maraykanka iyo ruushka isagoo ka hadlayay waraysi laga sii daayay t v-ga m b c news biden waxa uu yidhi muwaadiniinta maraykanka waa in ay hadda isaga baxaan ukrain xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken oo warfidiyeenka kula hadlayay australia oo maanta oo jimcaha uu kulamo kula lahaa dhigiisa australia jaban iyo indiya oo xubno ka ah ururka quad ayaa mar kaleetu ku celiyey digniinta biden isagoo sheegay in ruushka uu ku soo duuli karayo dalkaasi ukrain inta lagu guda jiro ciyaaraha olombikada ee beijin kuwaasi oo dhammaanaya bishan februari labaatankeeda ruushka ayaa toban maalmood oo dhoolatus ciidan ah waxa uu ka bilaabay belarus iyada oo lix ka mida maraakiibtiisana ay ku xirteen dekad istraatiijiya oo ku taala badda madow arrintaasi oo canaan kulul uu kala kulmay mas-uuliyiinta ukrain kuwaasi uu ku sifeeyey arrintaasi tallaabada moscow mid iyadu sii kordhinaysa xiisadda ka taagan gobolka weeraro ay fuliyeen kooxo looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin islaamiyiinta oo ka dhacay waqooyiga benin ayaa waxaa lagu dilay ugu yaraan siddeed qof oo ay ku jiraan askar ilaalada beeraha lagu nasto iyo macalin faransiisa sida ay xaqiijisay dowladda ilaaliyaasha ayaa qayb ka ahaa ilaalada ka hortagga ugaarsiga oo la shaqaynayay hay-ad caalami ah oo maamusha dhowr seerooyin oo ku yaalla qaaradda oo ay ku jirto w national park ciidamo xoojin ah oo ka socda dalkaasi benin ayaa la geeyey aaggaasi beeraha lagu nasto ee afrika ayna kala shaqaynayaan dowladda sidii loo sugi lahaa ammaanka shaqaalaheeda iyo dadka rayidka ah ee ku xeeran sida uu sheegay afhayeen mas-uuliyiinta taalibaan ee afghanistan ayaa lagu soo warramay inay xireen laba weriye oo ajnabiya iyo asxaabtooda maxalliga ah sababto la sheegay sababo aan ilaa iyo hadda la ogeyn hay-adda qaramada midoobay u qaabisan qaxootiga ee u n c r ayaa bayaan kooban waxa ay ku xaqiijisay xarigga suxufiyiinta iyadoo sheegtay in wariyaasha ay u shaqaynayeen hay-adda gargaarka ma aysan sheegin wariyaasha iyo muwaadiniinta afghanistan iyo cidda gacanta ku dhigtay laba wariye oo la shaqaynaya u n c r iyo muwaadiniin afghanistaaniyiin ah oo iyagu la shaqaynaya ayaa waxaa lagu xiray kabuul waxaan samaynaynaa intii karaankeenna ah si aan xaaladda u xalino annaga oo la kaashanayna kuwo kale ayay tiri u n c r halka warkaasi dhegeystayaal aad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oda kaga imaaneysa washington warar soomaaliya ku saabsan ayaa noo soo socda balse aan ku horeyno xiisadda russiya iyo ukrain dowladda maraykanka waxay sheegtay in duulaan uu ruushku ku qaado dalkaasi ukrain uu dhici karo xilli kasta waxaana madaxweyne joe biden uu ugu baaqay dadka maraykanka ah ee jooga ukrain in si dhaqsila ay uga soo baxaan halkaasi warbixintan waxaa noo soo koobaya nuur xasan nuur bukhaari
isaga oo ku sugnaa magaalada melbourne ee dalka australia ayuu xogayaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken maanta sheegay in ruushiya ay ciidamo kale oo tiro badan geysay xadka ukrain blinken ayaa ka digay in duulaanka moscow uu dhici karo saacad kasta inta lagu guda jiro ciyaaraha olimbikada jiilaalka ee lagu wada inay soo xirmaan labaatanka bishan februaayo waxaanu joognaa daaqad halkaas oo uu duulaanku ka bilaabmi karo wakhti walba marka aan sii caddeeyo waxaa ku jira inta ay socdaan ciyaaraha olimbikada si fudud markaan u dhigno waxaan sii arkaynaa calaamado dhib badan oo muujinaya kororka ruushka hadalkiis wuxuu dhinac iska dhigayaa soo jeedintii ahayd in moscow ay sugi doonto ilaa inta laga soo dhammaynayo ciyaaraha olimbikada xilliga qabowga ee hadda ka socda magaalada beijing si ay uga baaqsato inay ka caraysiiso shiinaha oo hadda xulafo la ah ruushka blinken waxa uu ku adkaystay in maraykanka uu si xoog leh u doorbidayo in khilaafka kala dhexeeya ruushka lagu xaliyo dariiqa diblomaasiyadda hadalka blinken ayaa yimid xilli madaxweyne joe biden uu ku booriyey dadka maraykanka ah ee ku sugan ukrain inay si deg deg ah uga soo baxaan halkaas taas oo ah calaamad kale oo muujinaysa saansaanta dagaal ay suurtagal tahay inuu ka dhaco ukrain biden ayaa hadalkan ku sheegay waraysi uu siiyey tv-ga m b c ee dalkan maraykanka sida ay sheegeen militariga iyo sirdoonka maraykanka ciidanka xoogga ruushka ayay suurtagal tahay inay duulaan buuxa ku qaadaan ukrain islamarkaana ay taangiyada moscow ay muddo siddeed iyo afartan saac gudahooda ku gaari karaan caasimadii ukrain ee kiev dhinaca kalena faahfaahin ayaa ka soo baxaysa kulankii dhowaan moscow ku dhex maray madaxweynayaasha faransiiska iyo ruushka wararka ayaa sheegaya in madaxweyne emmanuel macron uu diiday codsi uga yimid kremlinka oo ahaa inay ka qaadaan baaritaanka covid ka hor inta uusan la kulmin madaxweyne valadimir putin ilawareedyo ku dhowdhow madaxtooyada faransiiska ayaa sheegaya in sababaha ay u diideen baaritaanka covid sagaaliyo toban ay tahay iyaga oo ka baqay in ruushka uu qaato tijaabada d n e-ga ama hidisidaha madaxweyne macron arrintaas ayaana keentay in labada madaxweyne ay isu soo jirsadeen masaafo dheer intii uu socday wadahadalkii dheeraa ee ay toddobaadkan ku yeesheen xarunta madaxtooyada ruushka ee kremlinka ee ku taalla magaalada moscow ruushka ayaa kallaabashada weerarka yukrain ku xiray shuruudo dhowr ah oo ay ku jiraan in reer galbeedka ay joojiyaan isku fidintooda bariga yurub iyo in yukrain aysan ku biirin nato
mahadsanida nuur xasan nuur ayuu ahaa oo warbixintaas soo jeedinayey ururka badbaadada carruurta ee safe the children ayaa ugu baaqay dowladda soomaaliya in ay soo farageliso dhallinyaro uu maamulka puntland uu ku riday xukunno isugu jira dil iyo xabsi dheer puntland ayaa waxa ay xukuntay dhowaan dhallinyadaasi iyadoo ay ku eedaysay in ay ka tirsan yihiin kooxo hubaysan qoraal ka soo baxay sefta jildran ayaa waxa uu sheegay in xukunadaasi ay ka hor imaanayaan heshiiska qaramada midoobay ee xuquuqda caruurta oo ay soomaaliyana ansixisay sanadkii labada kun iyo shan iyo tobankii cabdixakiim maxamuud shirwac ayaa warbixinta noo haya
war-saxaafadeedka ayaa lagu bilaabay in hay-adda safe the children ay ugu baaqayso mas-uuliyiinta soomaalidu inay farageliyaan kadib markii lix wiil oo da-doodu ay yar tahay ay ku xukuntay maxkamad milatari inay qayb ka noqdeen kooxaha hubaysan iyadoo afar ka mid ahna dil lagu xukumay dhallinyaradan ayaa bishii oktoobar ee sanadkii laba kun iyo labaatan lagu xidhay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ee puntland ee soomaaliya iyadoo lagu eedeeyey inay qayba ka qaateen kooxaha hubaysan islamarkaasina wakhtigaasi la xidhay afar ka mid ah dhalinyaradan da-dooda ay ahayd shan iyo toban sanno maxkamadda milatari oo fadhigeedu uu yahay magaalada gaalkacyo ee soomaaliya ayaa koob iyo soddonkii bishii januari ku riday xukun dila afar ka mida dhalinyaradan oo da-doodu ay u dhaxayso lix iyo toban ilaa iyo siddeed iyo toban halka laba kaloo da-doodu ay tahay lix iyo tobanna lagu kala xukumay labaatan sanno iyo soddon sanno waxaa kaloo war-saxaafadeedkan lagu sheegay in xukunku uu baalmarsan yahay axdiga qaramada midoobey ee xuquuqda carruurta oo soomaaliyana ay ayiday sanadkii laba kun iyo shan iyo toban kaasoo koobsanaya ballanka soomaaliya ilaalinta xuquuqda carruurta ee dhowridda nolosha badbaadada iyo weliba la dareen ahaanshiyaha ilaalinta sharci ee ku habboon madaxa xafiiska safta children ee soomaaliya maxamuud maxamed ayaa sheegay inay ugu baaqayaan xukuumadda puntland xoojinta iyo hirgelinta xeerka carruurta ee puntland si loo ilaaliyo loonala macaamilo dhammaan carruurta da-dooda ay ka hoosayso siddeed iyo toban sanno iyadoo la eegayo heerka xuquuqda carruurta waxaa kaloo warmutiyeedku intaasi sii raaciyay in safe the children ay kala shaqayso guud ahaan soomaaliya caawinta xukuumadda iyo bulshada si ay u taageerto xuquuqda carruurta si ay u badbaadaan bartaan islamarkaana u dhowrsoonaadaan xukuumadda federaalka soomaaliya iyo xubnaha dowlad goboleedyaduna ay damaanad qaadaan hanaanka sharci ee xasaasiga ee dhammaanba carruurta ku eedaysan dembi waxaa kaloo intaasi sii raaciyey war-saxaafadeedkani in safta children ay soo dhoweynayso horumarka ay puntland ka samaysay hirgelinta xeerka carruurta islamarkaana safta children ay xaqiijinayso ballankooda ah in ay sii wadaan iskaashiga iyo weliba taageeridda xukuumadda puntland si loo xoojiyo ilaalinta carruurta
aad iyo aad ay u mahadsanyahay cabdixakiim maxamuud shirwac ayaa soo jeedinaya warbixintaasi halkaad weli nagala socotaana waa washington haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan faaqidaada toddobaadka waxaa soo diyaariyey oo magaalada muqdisho uu nooga soo diray wariyaheena v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle cabdiqaadir okey
kulanti walan meel ka soo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijkeena faaqidaada toddobaadkood ka dhegaysataan idaacadda v o a laanteeda afka soomaaliga toddobaadkanna waxaynu ku eegi doonaa barnaamijka faaqidaadda doorashada soomaaliya xilligan waxaa si weyn loo durayaa hanaanka doorashada marka loo ego doorashadii aqalka sare midda golaha shacabka ee hadda boqolkiiba afartan la doortay iyadoo si weyn isha loogu hayo baarlamaanka koob iyo tobanaad sidau noqon doono waxaan ku eegi doonaa barnaamijkan hufnaanta doorashada ma laga bedeli karaa xilligan inta ka harsan doorashada maxay ka dhigan tahay digniinta xoogana ka imaanaysa saaxiibada soomaaliya taageera mase jirtaa fursado la xisaabtano la samayn karo si looga baaqsado in baarlamaanku uu noqdo mid si weyn hadda walaaca loo muujinaya aysan u noqon mid bannaanka timaada barnaamijka waxaa nagala qaybgelaya guddoomiyaha bulshada rayidka soomaaliyeed cusmaan muxidiin shaatax oo si weyn isha ugu hay arrinta doorashada dhowaanna kulan la qaateen ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyagoo kala hadlaya doorashadii xaalad dalka haatan uu marayo sidoo kale barnaamijka waxaa marti noogu ah guddoomiye hore maxkamadda sare ee dalka ibraahim iidla suleymaan sharciyaqaan arrintan si weyn isha ugu haya waxaanan eegi doonaa bal khasaanada xildhibaanada markay timaado maxaa laga yeeli karaa marka xildhibaan uu ku soo baxo hanaanan sharci hayn mase jirtaa qawaaniin iyo shuruuc qaban karta xildhibaanka khasaanada leh barnaamijka ayaanu ku eegi doonaa oo marti noogu yahay faaqidaada toddobaadka barnaamijka waxaa sidoo kale ka qaybgelaysa caasho geelle diiriye oo ka mid a ururada haweenka soomaaliyeed ee si weyn arrintan isha ugu haysay ka mid a dadka u dhadhaqaaqa xuquuqda aadanaha gaar ahaana arrinta qoondada haweenka iyana barnaamijka ayay qayb ka tahay oo toddobaadkan martay nagu tahay dhammaantiin aad baad umahadsantihiin kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka aan ku horeeyo cusmaan muxudiin shaatax guddoomiyaha bulshada rayidka sidee wax u socdaan xilligan markaad fiiriso doorashada golaha shacabka ee ka socota muqdisho iyo dhammaan xarumaha maamul goboleedyada bismillahi raxmaan raxiim abduqaadir waa mahadsan tahay adigii bahda v o a waxaan salaamayaa dhammaan dadka ku jira igula jira dooda maanta ayaan salaamayaa runtii arrimaha hadda siday u socdaan doorashada iyo siday ku bilaawdeen wax weyn oo hadda kala duwan yani ima muuqdaan waxaana moodaa cabashadii ka timid bilowga doorashada ee sababtay in la qabto shirkii madasha ee socday saddexda ilaa sagaalkii january islamarkaana wadatashiya lagula sameeyey bulshada rayidkii midooda musharaxiinta iyo beesha caalamka ujeedada ugu weynana siliheena ka sugaynana ahayd in wax uun iska bedelo qaabka wax u bilaabeen haddana weli waxaad moodaa inaan sidii la rabay aysan waxba looga qabon waxyaabihii lagu heshiiyey ama asaacadii u degsanaa doorashooyinka waxaana culeyska uu sii batay in doorashadii aysan ka bixin dhaqankii malxiiska ahaa aysan ka bixin ergadii oo aan loo madax banaanin dadkii lahaa islamarkaana saxaafadii inay u yeesha actis meelaha ay ka dhacayaan doorashada ay weli sidii raba aysan ahayn marka wallahi guud ahaan waxaa noo muuqda arrimaha siisa inay weli culeys ka jira doorashadii oo hadda ay dad badan ay leeyihiin doorasho ma waa culis marka waxaad leedihiin waa hulasha maahan doorasho waxa dhacaya waa mahadsantaha sheeta ibrahim leban marka loo fiiriyo sida hadda ay ku socoto doorashada aqalka hoose sharag xaggeeda aan ka eegno doodaha soo baxayo sidee ku socdaan bismi illahi raxmaan raxiim allahuma salli calaa sayidina maxamedin wacala saxbi wasalam waa salaamayaa idaacadda c o e da ka qaybgalayaasha iyo inta degeysanaysaba haddii la yihahdo sidee ku socdaan su-aashaasi waxay tahay marka lagu eego sidee ku socdaan halbeeg bay u baahan tahay in lagu eego si looga jawaabo inay quman tahay iyo inaanay qumaneyn halbeeg baana halbeeg baana la dejiyey oo waxa kamid ah halbeegyada la dejiyey habraacyada ayaa ah halbeeg habraaca doorashada habraaca xalinta khilaafaadka kuwaasa halbeeg u ah haddii halbeegaas ay ku dhismaan oo ay waxa meesha yaallaa ay noqdaan wax halbeega ku dhisano waafaqsanna wax hagaagsan baa kasoo baxay waxaynu karna war wixii waa quman yihiin oo waddadii loo jeexay ba ay marayaan haddii aanay kasoo ka wacdaana wax ka waa waa wax aan wixii loogu talagalay ahayn haddaan kusoo dhawaado markaad eegto habraacyadii la dejiyey ee ahaa shuruudaha amaba qaabka ay tahay in loo galo doorashada amaba shuruudaha qofka laga doonayo marka hore qaabka ay tahay in wax loo loo soo saaro ergooyinka qaabka ay tahay in loo waxeeyo doorashada loo galo nidaamkaasoo dhan markaad eegto waxaa muuqda in sidii loo dhigay amaba loogu heshiiyey in aan si ka duwan in loo raaciyo oo habkii iyo nidaamkii aan la raacayn taasina waxay ka dhigan tahay wixii halbeega ahaa waa laga leexday halbeegii waa la tegiyey hadday noqoto shuruudaha hore ee lagu soo gelayo qofka doorasho kasoo gelayo tusaale ahaan waxay ku jirtay qofka hadduu yahay shaqaale dawladeed ama uu ciidan yahay waa inuu marka hore ama uu garsoor yahay waa inuu marka hore isasoo casilaa muddo intaa iscasalaadiisa keenaa dabadeedna marka uu iscasalaadiisa keeno kabacdi uu tartanka usoo gala oo hay-addii uu ku jiray markii hore kasoo baxa way hay-adaha waxaa jira hay-addan loo tartamaya waa hay-ad siyaasiya hay-adaha baa jirta aan siyaasadda ka qaybgeli karin oo ay ka mamnuuc tahay marka waa inuu qofkii kasoo baxaa dabeedna hay-addan yimaada halbeegaa lana eegin oo laguma laguma dhaqmin waxa yaalla in la yidhi boqolkiiba soddon baa dumar noqonaya oo dabeedna la jaangoynaya waxaa muuqata inaan boqolkiiba soddonkaas aan la tix raacin oo iyada oo hay-adihii doorshada gacanta ku hayay ay leeyihiin meel kuraasa caynkaasi waxa weye waa dumar oo waa koota dumar aan dheg jalag loo dheg jalag loo siin oo la jirayo ayaa muuqata iyadoo oday dhaqameedyadii bayska u ahaa ee laga doonayay ina ay waxa kan isku soo dubaridaan oo ergooyinka iyo guddiyada soo xuniya ergooyinka ay iyagu gardaadiyaan ay leeyihiin oo qaylinayeen oy leeyihiin waryaarahen wixii kalaba war hayno anagoon ogeyn baa hawlihii la galay aad aad arkayso marka halbeegyadaasoo dhan markaad dib ugu noqoto aad eegtay sida waxu dhacayaan waxaad odhan kartaa war waxaan sidii la doonayay iyo sidii loogu heshiiyey toona maaha wax wax u socda maaha ayay u muuqataa xataa guddiyada waa mahadsantahay waan kugu soo laabanaya guddoomiye ibraahim iidle caasho gelle puntland baad ku sugan tahay si weyn baad ula socotaa doorashada garaway ka dhacday sida hadda wax ku bilowdeen aqalka hoose seydii la muuqataa markaad fiirisaan qoondada haweenka iyo guud ahaan ee ogaalnimadaada bismillahi raxmaan raxiim horta marka ugu horeysa waxaan salaamayaa iidle iyo iyo iyo shaatax iyo dhammaan v o a iyo inta la dhegeysanaysa oo dhan horta jawaabteedu wax badan kama foga walaalihii hadlay waana wax cad oo loo wada jeedo maanta doorashada iyo waxyaabaha soomaaliya ka dhacaya ma aha wax qofna ka qarsoon ma aha waxa weeyaan marka ugu horeysa anigu waxaan isleeyahay aqalku wuxuu ka dhismaa aasaasuu duntuu ka dhismaa haddii uu dunta ka qalloocdo waxaa hubaala inuu ninku muxuu ahaay dheeraadana uu soo jabayo oo soo burburayo waxaan moodaa arrinta hadda maanta doorashada soomaaliya ka dhacaysa inay tahay aqal duntii ka halaabay sida uu hadda uu sheegay iidla oo kaleeto waxa weeye markii ugu horreysay siday wax ku bilowdeen baa khaldanayd dadka siday kusoo baxeen shuruudaha qofka laga doonaya baarlamaanka muxuu ahaayey qofka dawladda ah ma loo ogol yahay qof kastoo soomaaliya ama dal ha jooga ama dibad ha jooga xaq buu u leeyahay laakiin waxaa la rabaa in habraaca lagu cadeeyo oo la yidhaahdo qofka shaqeeya dawladda ma geli karo ama qof noocaasi ma geli karo taas habraaci hore kuma aysan soo bixinin midda labaadna waxaa loo xilsaaray dee maamul walba waxaa la yiri maamul walbo jaantaa rogan adigaa lagaa rabaa intaasoo kursi inaad soo saadho adigaa lagaa rabaa kursigaa sunoo yimaado dee maam waxaa kaloo jira timeka timeka afna factor ah baa jira waxa weye international communitygan hadda waxay mar walba leeyihiin waa in degdegaas lagu qabtaa degdeg waxa weye dhibtiisuu leeyahay asagona natiijo fiican lasoo saaro marka guud ahaan marka laysku duuduubo anigu waxaan leeyahay sidii fiicnayd ma aha inkastoo na rabin inaan wada cambaaraya dadka soo baxay oo dhan dad badan oo fiican ay ku jiraan haddana waxa weye habraaci ay kusoo baxeen oo dhan baa khaldan waxa weye dhaqamo badan oo aan hore u jirin baa yimid waxa la yidhaahdo hebel iyo malxiiskiisii baa yimid waxaa yimid doorasho aan daha furnayn oo muxuu ahaaye ergadu aysan ahayn ergadii saxa ahayd oo ka timid muxuua qabaa'ilaadka ka timid waxaa yimid muxuu ahaaye dadkii oo ka niyad jabay muxuu ahaaye doorashooyinkii ka niyad jabay oo qofkas leeyahy kolle heli maye maxaan iska daalinaya waxaa yimid cadaaladii aada mooda sidii fiicnayd inaysan ahayn waxaa muuqatay dadkii integrityga lahaa ama aqoonta lahaa ama baarlamaanka laisdhihi lahaa mustaqbalka waxbay ka bedelayaan dowladnimada oo iyada laftarkooda jiro loo arkay oo loo arkay qofka soo baxaya inuusan shuruudahaas yeelan marka waxyaabahaas oo dhan karaa waa aad aad baad umahadsan tahay shaata ra-iisul wasaare rooble waxaad la kulanteen waktiyo kala duwan oo xilliga doorashada shirarkiina waad ka qayb gasheen kii ugu dambeeyay january muqdisho ka dhacay marka xaggee si qabalaadahay in in ballanqaadka ra-iisul wasaaraha iyo madaxdii muqdisho ku jirta idiin sheegeen waxayd kala hadleen xaggee ka ka furi laadahay ma ma dhinaca xukuumadda ra-iisul wasaaruhu hoggaan u yahay ma madaxdii maamul goboleedka mase markii jira markii hore waxaa jirinba heshiis aad xogeel ka ahaadeen oo la wada ogaayaan meesha olin xaggee si qabalaadahay gaabkan weyn
horta runtii dhowr mar ayaan la kulanay ra-isul wasaaraha aan la wadaageyna walwalka aan ka qabno habka doorashooyinkan ay ku socdaan si wax ku bilowdeen isagana uu noo muujiyey walwalka noocaas oo kale ah waana tan keentay runtii in uu uu codsigeena tixgeliyo inaan shirka madasha uu noqdo shir dadka saameynta ku leh arrimaha doorashooyinka lala kulmo taladooda la dhegeysto bulshada reedkana u horeyso intaa marka uu hirgeliyo aan la kulanay madashii aan la wadaagnay waxyaabihii markaas annaga aan qabnay in ay muhiim tahay in oo lagu dhaqo doorashooyinka habraacdana lagu adkeeyo aan la wadaagnay markii aan la kulanay aan kala doodnay kadibna markii shirka ay xirayeen nooshii communitega soo saareen ay ku wada qornaayeen inta badan waxyaabihii aan kula talinay runtii iyadadiilo weynaa noo muuqato waxaas lahayn waxbaa hagaagayo sidii hor ka duwan laakiin haddana markay doorashada bilaabatana sida ay wax ku ku socdeen marka ani waxay la tahay meesha wax iska qabsan lahayn inay tahay waxa uun aada looga hadlay qabsoomida doorashada iyo sidii loo qaban lahaa laakiin qeybta xisaabka si loo cidda la xisaabtamaysa dadka mas-uuliyiinta doorashada ah haba yaraatee ma naqan dad la ogyahay iyo wax la ogyahay waxaana dhowr mar aan ka hadalnay arrimaha kuraasta iska imaanaysa dacwooyinka ama sida qaldan oo ka oo waafaqsanin habraac loo qabto yaa wax ka qabana oo loo dacwoonaa oo guddiga xalinta haddii wax ka qaban waayaan waxaa la yidhi waxaa loo dacwoonaa madasha waana meesha aan dhowr mar aan ka hadalnay oo ah in sida aan hore u aragnaba in ay madashu ay ka imaan karaan dhibaatooyinka madaxda madasha marka in loo baahnaa gacan saddexaad oo runtii xisaabtan sameyso oo arrimahan controlkooda yeela laakiin waxaa jira hadda waxaa muuqato laakiin sheetah guddiga xalinta khilaafaadka maxay qabanayaan guddi baa jira soo maha guddiga xalinta khilaafaadka nafsadoodii ayaa u baahan in ay ay sida loo soo xulay markii hore hore waxay ahayd si ka duwan sida ay ku dhaqan karaan guddi runtii gacan saddexaad dhaqankar waxay ahayd guddiga xalinta khilaafaadka in laga soo xulo bulshada rayidka qeybaha kala duwan ee dadka saa- saameynta ku leh amin bulshada soomaaliyeed loo istaagayo markaa taas lagu saleeyo ayay ahayd laguma saleeyin marka waa meesha ay Wa- waa xaaladda ay ka gartay waa waa timaadana waa kuusoo meesha- waa ku waa kuusoo laabanaya sheekh kusoo kooba Mhm.
la xisaabtanka dadka la xisaabtami lahaa controlka yeelan lahaa ayaa meesha ka maqan marka Wa- waan gartay iska jahad doonta Eh, ibraahim idle marka la eego sharciga eh, eh, si walba ha u dhacdo doorashadii bob ha noqoto laakiin dalku dastuur buu leeyahay eh, sharci baa jira eh, garsoor baa jira ma jiraa qawaaniin kaloo suuro gelin karta in eh, waxaan dhexda laga qabto maaragtay dib u socod lagu sameeyo garsoorka dalku sharciga dalku muxuu ka qabaa
horta aynu fahamna doorashadoona inaan ahayn in- inay tahay doorasho dadban marka dadbanaanta laga hadlayo macnaheedu waxa weeyaan doorashadii tooskahayd dee wax bay waxyaalo badan kaga duwan tahay waxyaalaha ka- kala duwanaanshiya waxaa ka mid ah doorashadani shuruuc baarlamaaniya kuma shaqaynayso kuma socota waxay ku socotaa heshiisyo siyaasiyeed siyaasiyeed bay ku socotaa ama ha noqoto kii toban iyo tobankii sebtembar ee labadii kun iyo eh, labaatankii koob iyo labaatankii ama ha noqoto kii eh, eh, may toddoba iyo labaatankeedii kuwii ka dambeeyey heshiisyaha siyaasiga bay ku- ay- ayay ku socotaa heshiisyada siyaasigaahu qawaaniinta iyo shuruuc loo laabta ma jiraan ee heshiis Maya.
waa la gaali karaa laakiin dalku dastuur iyo qawaaniin buu leeyahay marka ma ma jantaa rogan baa mase way jirtaa meel loo qabsan karo meesha baa raba inaa caddayso
Hesh- doorashada tan waxay ku socotaa oo ay ku dhisan tahay heshiisyaas ay ku dhisan tahay laakiin shuruuc baarlamaaniya kuma dhisna haba yaraatee waan gartay Ma- A- A- caasho geelle markaad fiirisaan eh, xuquuqda aadanaha iyo ilaalinta xuquuqda dadka iyo muwaadinka baarlamankan meelaha sida weyn loo duray isha lagu hayo waxaa ka mid ah in ay ay askarti ka mid noqotay in maaragtay ah, wejiyo kala duwan ay kusoo kusoo biireen qaarkood kuraasay soo xoogeen marka dhinacaas markaad ka fiiriso xuquuqda aadanaha maxaa ku idin muuqanayo eh, eh, haweenkiinan lafdhabarta u ah eh, ilaalinta qoondada iyo iyo xuquuqda aadanaha maxaa idin kala muuqda golahan
walaalo horta waxaa noo muuqda waxa weeyaan waxaan qurux badnayn waxaa noo muuqda wax dowladnimada iyo mustaqbalka mugdi gelinaya ee, waxaa noo muuqda dad aan muxuu ahay matalaad rasmi ah ka haysan ee, muxuu ahay oo dadkii ay soo door dadkii ay muxuu ay kasoo jeedaan aan matalaad ka haysan ee, waxaa noo muuqda khilaaf xataa dad ay abuurtay oo dadka soo dhexgelaya oo dadka laftarkiisii ehelka ahaa oo walaalka ahaa een, yacni doorashadan mugdi iyo muxua soo kala dhexgelisay waxaa meesha ka baxay tartankii baa ka baxay dadka bini aadamka waxa weye waxaa laga yaaba dadka inay soo bixi lahaayeen laakiin in ay muxuu ahaaye si daafurnaana loo yiraahdo tartama laakiin markii qof laga yaabo inaysan sooba baxeen tartankii loo diido halkaas waxaa ka dhalanaysa xuquuqdii oo lagu tuntay waxaa ka dhalanaysa ee, qabaa'ilaadka laftirkoodii iyagoo cabanaya uu qofkii gudbay baa soo dhacaysa waxaa soo baxaya dad aan mudnayn oo yacni aan islahayn mustaqbalka waxay bedeli karaan oo soo baxay ayaa jira marka waxaan ka leeyahay waxaasuna ma aha wax ama meel gaara ku kooban ma aha wax een, muxuu ahaaye waa wax guud ahaan soomaaliya oo dhan ka socda waa wax from a to z meelaha baarlamaanka ka socda oo dhan ka socda waa wax ee, ra-iisul wasaaruhu ogyahay maxaa yeele ra-iisul wasaaruhu from the beginning wuu ogaa yacni ee, sh- ma samaynin iyo golihii een, maamuladu ma aysan samaynin een, muxuu aha wax shuruuc ah oo oo diidaya in maxaa wasiirku galo wax shuruucoo diidaya in askarigu galo wax shuruucoo diidaya qofka shaqaalaha dawladda ah inuu galo wax shuruucoo diidaya qof dembi dembiile ah inuu galo waxaasoo dhan laguma cadeynin marka hadduu maanta soo baxo yacni een, waa muwaadin waa soo baxay wax ka hortaagnaa ma jirin marka waxa weye waxaan isleeyahay waxaas hoos bay kasoo khaldameen dee waxay anigu aan isleeyahay markaan maanta meel xun baan bataagan nimadii oo dhan baa luntay waxaa loo baahan yahay in arrimahaas oo dhan dib u eegis lagu sameeyo guddi sare oo aan ahayn Waa- guddiyada waan- khilaafaadka iyo waxa la sheegaya waan haddaan usoo helo.
laabanaya bal halka wuxuu noqon doonaa eh, caasho geelle waan eegi doonaa wakti baan ku qaadanaynaa guddoomiye shaata warqadaha ka soo baxaya maamul goboleedyada iyo ergadu warqad kasta waxaan arnaan leeyahay laba xubin oo ka socota bulshada reer mase hal xubin eh, haddaana qaldanayn marka warqad kasta adinka ku khusan xubin bulshada rayidka ah meeshaas maxaa lagala jeedaa maalinkaa meesha matelayo ku jira annaga ashrabo kuma kuma jirno waxaad uga timaada bulshada rayidka waxaana ila tahay markii heshiiskii todobiyo tobankii seftembar la fiixayay sababaha loogu soo diray oo dhan inay ahayd in bulshada rayid ururada bulshada rayidka ee abaabulan aanan ay fursad u helin inay arrimaha doorashooyinka doorka yeeshaan marka waxaad ka garan kartaa marka aad fiiriso habka loo soo xulayo cidda soo xulaysa cidda la xisaabtamaysa cidda xafiidinaysa intaba wax doora annaga oo aan ku leenahay malaha laakiin wad warqadaha soo baxaya erge kasta kursi soo xulaysa xubin bulshada rayidka ku jirta guddoomiye haddii bulshadeedka haddii ay lasoo xulayo warqadihiina kusoo bixi lahayen warqadaha maamulgoleedka kuma soo bixi lahayen marka inay kuwaa kusoo baxaan waa ka muuqataa inaanu annaga kuraad ku lahayn waxwaa ku lahayn marka bulshada rayidka ee kasoo baxayda meel walba arkaynahay bulshada rayidka ee adigu taqaana la og yahay ama ha noqoto maamul goboleed ama ama ama muqdisho ha joogto adinka maaha annaga aslanbo markii arrintaas aan ka war helnay heshiiskii soo baxay prime ministerkan waa cusbaa waa la kulanay waxaan ku niri labada xubnood oo bulshada rayidka lagu tilmaamay ogol ha la ogolaado inaysa qeyb ka noqon xulista ergooyinka ay kaalintooda ay noqoto inay odayaasha ku kontroolaan ama ku hubiyaan odayaasha inay isticmaaleen kriteerida loo dejiyay in lagu socdo ergada marka taa haddii ahaan lahayd way fududaan lahayd doorkaana aada u muuqan lahaa marka waagaan waxaa dhacday de inuu yiri barnaamijka inuu yiri taladan ama go-aankan maamul goboleed inaa wada gaaray in dib lasugu soo laabta naqana dhowr bana ku celcelinay waraaq ahaan waa ula wadaagnin xataa maamul goboleedaan la wadaag madaxda maamul goboleedyada waan u sheegnay xubnaha bulshada rayidka aan ka tilmaanteen ha noqdaan kuwo ka socda ururada bulshada rayidka abaabulan doorkoodana ha noqdo inay hubiyaan ergada lasoo xulay inay tahay ergada saxda ahaa islamarkaana shuruudihii loo dejiyo in lagu soo xul inay buuxiyeen waa la diiday marka waxba lagama qabo marka
waa mahadsan tahay dhegeystayaal waxaa xusid mudan in guddiga doorashada heer federaal aan la xiriirnay si aan kaga qayb gelino barnaamijkan oo aan u dhegeysano bal dooda dhinacoeda la xiriirta doodaha waaweyn ee hareynaya doorashada iyo hufnaan la-aanta iyo bal iyagu waxay qaban karayaan laakiin aysan suuragal noqon inay ka jawaabin ama aysan noo suuragelin nala hadlaan laakiin marka ugu horeysa oo ay kasoo jawaabaan xiriirkeena ayaan idiin soo gudbin doonaa waxaad naga dhegeysanaysaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka idaacadda v o da guddoomiye iidle markaad fiiriso walaaca soomaalida keliya kuma eko caalamkaa si weyn isha ugu haysa arrinta doorashada waktigii koobnaayee la qabtabaa si weyn loogu cadaadinaya dhinacyada saameynta ku leh laakiin maraykanka dhowaan war buu soo saara uu leeyahay kuwa doorashada lidka ku ah tilaabaa ka qaadin doonaa cuna qabateyn fiisaha la xiriirta iyo doodaka marka maxay ka bedeli doontaa cadaadiskan caalamka uu saaraya xilligan dhinacyada saameynta kula doorashada
sideedaba qofka bini aadamka ah qofka bini aadamka ah waxbaa xakameeya sharci baa xakameeya oo ugu adag waxyaabaha xakameeya waxaa wax shaksiyo shaksiyadiis ku xidhan waxnaa wax ka baxsan oo dowlad nidaam dowladeeda kolka nidaamkeenii dowladda inaga inoo dhisnaa hay-adaheenii inoo dhisnaa waxaa muuqatay in aanay xakameyn karaynin mas-uuliyiintii amaba mas-uuliyiintii ay noqdeen dad intoodii badeed ama qaar ka mida aan idhaho yaanan gacan af carabka ku wada dhisanayna ay noqdeen dad maaragtay aanay hay-adihii dowladda shuruucii dalka aanay xakameynteedii ay ay ka tallaabsadeen sababtoo ah hay-adihii xakameyn lahaa baan dhisnayn maxkamadda dastuuriga oo kale waxay maxkamad baan u qaabilsan arrimaha doorashooyinka oo kale wixii doorashaa loola loola tegi lahaa wixii dastuur jebina loola tegi lahaa marka hay-adihii dalkeena maadaama aan isdhisnayn waxay noqotay in bini aadan kale ina soo ina soo farageliyo taasoo nuqsaan ku ah yacni dowladnimadeena iyo jiritaankeena iyo qarinimadeena sida sidaas haba noqotee maxay bedeli kartaa waxay bedeli kartaa waxay keeni kartaa in ay meesha yimaadaan tallaabooyin adag oo laga qaado madaxdeena oo ay cid kale ka qaado oo dabadeedna si loogu dhiirigeliyo amaba loogu riixo in ay degdeg u u sameeyaan doorashooyinka marka waxaa ka laba shay baa ka iman kartaa in doorashadii muddada sanadka soo jiitimaysa inay degdeg u dhimaato waa waa soo bixi kartaa waxaa kaloo soo bixi karaa in la wax badan oo dee awalba iyada markii horeba iska dhutinaysay in intaa ka hadhay muddadaa yar la yidhaahdo wixii hala soo dhammaystiro dabeedna wax badan aan loo aaba yeelin oo wax badan la jiidho oo maaragtay sidii hore si kasii dhiiran loogu sii dhiirado hanaankii la dejiyey ee lagu heshiiyey in lagu socdo oo maaragtay ay iminka kaba sii tooxmaato ayaa dhici karta waayo mar kastoo deg deg yimaado waxaa laga yaabaa in maaragtay tayaduna ay hoos u dhacdo marka way keeni kartaa inay waan gartay waan gartay isla su-aashaasaa rabaa su-aashaasaa rabaa inaan dhammaan wadaagno caashogeeliy caashogeelle markaad fiiriso cadaadiska caalamka iyo warbixintii ugu dambeysay ee maraykanku uu tillaabada ku qaaday u yiri warqabateyn baan saari doonaa dhinacyada saameynta ku leh maxay ka bedeli doontaa walaacan aad muujiseen oo tidhaahdeen doorasha ma socotee xulashaa socoto walaalow aniga waxaan isleeyahay waxba kama bedeleyso international community waa joogeen markii ugu horreysa oo wax bilaabanayeen waa joogeen markii hafraacyada la sameynayey fakti ugu horreysay markii wax khaldameenba waxaa la rabaa in hadday wax qaban karaan ay qabtaan mideeda kale maba ahaba qof wax keliya qof keliya ku suntan boobkan iyo dhibaatada soomaaliya ka jirta maanta cid walbay saamays mid dawlad u shaqeeya mid aan u shaqeyn mid madaxa mid aan madax ahayn kulli waxa weeya looma kala harin marka anigu waxaan is leeyahay iyagana warkooda macno weyn ma sameynayo laakiin waxaan macno weyn sameynaya waxaa waaye waxaan hadda siday ku socdaanba in iska dhammaystiro in muxuu ahaayey bal bilowgii dowladnimadu ay bilaabato oo wax la doorto markaas kabacdina lagu dadaalo sidii muxuu ahaaye maxkamadda dastuuriga ahayd loo sameyn lahaa sidii muxuu ahaayey may maqlaysaa aad baan ku maqlaa waan ku maqlaya in maxkamadda dastuuriga ahaa la sameeyo in loo saaro dabagal loo saaro maxaa sax ku soo baxay maxaa khalad ku soo baxay maxaa u baahan in dib eegis lagu sameeyo in markaas kabacdi la sameeyo mooyaane aniga waxa waaye hadalkoodan hanjabaadoodan wax macno looma arko iyo waxay bedeli karto maxaa yeelay laakiin cashagelle cashagelle cidda cidda qawaaniin sameynayso oo shuruuc sameynayso waa waa baarlamaankii soomaahan baarlamaanku marka in asaga laga khisaabtamo inuu ka shaqeeyaahi inaan laga filayn bay ay dadku qabaan miyaysa saas ahayn
maya aniga taas kama wado waxaan ka wadaa hanjabaada maanta ay international community maxkamadda dastuurigaas sheegtay iyo lala khisaabtamo baarlamaankan dib oogis lagu sameeyo yaa rabtaa inay hawshaa qabtaan dabcan malaayigama imaan doontee yaa shaqadan qabanayo
wallahi horta dhibaato waaye sababta waxa weye wixii wax qaban lahaa waa waxa iyagu boobka ku yimid weeye laakiin ugu yaraan waxba waxbay dhaamaan in muxuu ahay sidaan qaabkan hadda maanta walaahowgaa lagu jiro oo qof kasta talinaya in lagu jiro iyo in wax uun samaysma qofku markuu dawlad noqdo oo samaysma waxaa laga yaabaa in wax badan isbedelaan baa dhici karta marka waxaan leeyahay maxkamada tasiirigana la sameeyo tabagalna la sameeyo
aan guddoomiyaha bulshada rayidka siiyo cusmaan shaatax warkan caalamka oo maraykanka ugu horeeyo rajo ma idin gelinaya adinka
horta runtii tallaabo kasta oo oo abuuri karta cadaadis in wax la saxo annaga rajana gelinaysaa ama ka timaado beesha caalamka ama ka timaado qaar kamid a madaxda ama shacabka soomaaliyeed ha ka timaado waa waxa horta mar kastaba rajo fiicana gelinayo laakiinse markii aan ka hadlo wax maskaxayaan cadaadiska hadda qoraalka uu soo saaray maraykanka runtii bixitaanka arrimaha soomaaliya dowladnimadeeda iyo dhismaheedii runtii ma aha in hadda si wax u socdaan keliya la fiiriyo aas-aaska iyo salka dhibaatada meesha ka taaganta ayaa u baahan in wax laga qabto oo di beesha caalamka soomaalida gacanka gacan ka siiso saa oo ah in dalkan isla xisaabtan dhamac u ka dhaco maxaa yeelay inta badan dhibanaha dhibgeystaha ahaan qaldaneen kulli ayaa systemka dowlihi ay kuwada dhex jiraan haddana waxaad moodaaba in systemkii uu sii xoogeysanayo sidii usii lahaa protection ama oo u badbaadin lahaa dadka aaminsan inay iyaga degdee galeen ay kuhoos galaan marka haddii u haddii loo baahi wax la qabto waxay la tahay asaasa dhaba dalkan soomaaliya in laga caawiyo sidii laskula xisaabtamin dadka hadee hadda ama hala iscafiye ama ama hala isciqaabe in uu jid markaa bixi lahaa laakiin hadda arrimaha hadda socdo waa uun dee qalab gacmaha lagula jiro reerku kasoo bilaaba sicitaankiisa runtii waan gartay hadda ma sahlano laakiin markastoo wareegtaan ka qabnaa cadaadis noocan oo kale in wax bajelo inuu wax u soo kordhi doono waan gartay ibraahim idle sharciga aan mar kale bal eego dhinacaasaan ka fiirina doodeyna khasaanada waxa la yidhaahdo ama ama maaragtay khasaanada oo ama xildhibaanku hal ahaado ama hay-adaha kale dood qofkii bir ha noqdee khasaanadu ma ka dhigan taha qofku inay ka dhigayso inaan lala xisaabtami karin dembi walbau soo gala ma wax walbau soo haleeyey hadduu xildhibaan noqdo macnaheedu lama taabtaamay ka dhigan taha
horta xasaanada markaa leeto dastuura kumeel gaarka ah waxa u ah aasaas waxa u ah qalabka toddobaatanaad oo ka hadlaya xasaanada golaha xildhibaanada golaha shacabka iyo qodobka sideetanaad oo ka warramaya xildhibaanada xasaanada xildhibaanada aqalka sare kaas sideed tobaatanaad wuxuu ka xiraacaya kan hore ee toddobaatanaad kan hore ee toddobaatanaadna markaad eegto faqradiisa koowaad iyo tan labaad laba shay buu ka hadlaya kow faqrada koowaad wuxuu ka hadlayaa in qofka xildhibaanka ah aaraacdiisa iyo fikradihiisa uu ka jeedinayo baarlamaanka iyo fadhiyadiisa inaan lagu qaban karin oo ciqaab loogu qaban karin laguna laguna xisaabtami karin taasi waa qodob oo halkaa waxaa lagaga ilaalinaya in dowlad xukuumaddu ay soo fargeliso oo xildhibaankii ay tallaabo kaga qaado afkaartiisii uu kaga soo horjeeday taasi waa qodob waa qodobka kale ee faqrada labaad iyana waxay leedahay dacwad ciqaaba laguma qaadi karo dacwad ciqaaba marka laleeyahay laguma qaadi karo macnaheedu waa maaha inuu qofku ka baxsan yahay xuduudda sharciga waayo sida uu qabo qodobka koobtobnaad ee dastuurku muwaadiniinta sharciga way u siman yihiin dhammaantood sharcigaana qof sharciguna qof kasta uu ka sarreeya sida ku xusan qodobka afraad marka maadaama qofka sharciga qof walba ka sarreeyo loona siman yahay haddana layihin xildhibaankii laguma soo oogi karo dacwad ciqaaba macnaheedu waxa weeyaan waa dacwad ciqaaba oo siyaasiya weeyaan waa mid siyaasaysan weeyaan baa laga ilaalinaya laakiin haddii aanay siyaasaysnayn oo aanay siyaasiyiin ku jirin macnaheedu maaha inaan lagu qaadi karin laakiin sida sidaas muuqanaa dastuurku dastuurku wuxuu leeyahay waa dacwad ciqaaba buu leeyahay laakiin dacwadda ciqaabta ahi waxaa sida loo yaqaano fahamka xasaanada dacwadda ciqaab baarlamaanka loo gudbinaya inuu ka qaado xasaanada oo la ogolaado inuu weydiiyo marka ogolaanshiyaha dastuurka marka la weydiinaya waxa weeye inuu hubiyo in ay dacwaddani tahay mid siyaasadeed iyo inaan ahayna dacwad caadiya ay tahay haddii uu arko inay tahay dacwad siyaasadeedna wuu diidaya haddii kalena wuxuu ogolaanaya in hore loo socdo futafahamka hasha layihahdo xasaanadu waa caynkaa dastuurkuna ciqaaba waxa uu u diidaya dacwad ciqaabtay ma aha qofka inuu inta qof soo dilo ama uu hanti soo boodo ama uu wax kale soo wax kale wax kale soo dhaco inuu ka dhigto gabaad maaha noqon mayso baarlamaanka laakiin waa wejiga siyaasigun baa laleeyahay qofkii inaan siyaasi ahaan loo ugaadhsan oo siyaasi ahaan looga qaadin xildhibaannimadiisii iyadoo lagu diidan baa weeyaan maqsiga qastiga ka meesha ka dambeeya laakiin haddii ay tahay dacwad caadiya oo qofkii xildhibaanka uu dembi caadiya galay sida dadka ah waa la weydiinaya baarlamaanka baarlamaankuna inuu ogolaadaabaa u taalla waayo dowladda ka mas-uula dowladda waxay mas-uul ka tahay markuu qofku sameeyo xadgudub inay mujtamaca ilaaliso oo bulshada ilaaliso oo dowladnimada ilaaliso ayay dowladda ka mas-uul tahay waan gartay caasho gelle isla su-aashaasi khasaanadu waa meesha ugu weyn oo oo oo hay-adaha dowladda gaar ahaan golaha sharci dejintu ay leeyihiin saad sheegays saad maqlaysana aada baa isha loogu hayaa laga yaabee maaragtay in dad badan oo eedo iyo dooda jireen siyaabo kala duwan loo eedeyn karo inay kamid noqon kara hay-adahan marka khasaanadu macnaheedu ma lama taabtaan bay ka dhigan tahay fahamkaaga
walaalo horta anigu sharci yaqaan ma ahi laakiin sidaa is leeyahay ama ay ahaan jirtay dadkan waxay u wada ordayaan oo dhan xildhibaanada waa xasaanada xasaanaduna waxa weeyaan meel lagu bedelay oo la leeyahay qofka xildhibaanka oo soo baxa oo la dhaariyo xasaanad ma laha anigu ma aan arkinin marka xasaanadu iska yeelan doono laakiin adiga waxaan is leeyahay yaan dib loo noqon baan anigu is leeyahay waxaan qabaa waxa weeyaan dib loo noqon waxa weeye wakti badan baa dhumay laakiin waxaan rabnaa waxay soo baxa laftirkooda waxaa rabaa waxyaaba lagu korsaxo in la sameeyo maxkamadii inay jidho matalan kuraasi lagu marmuransan yahay aysan noqon kuwo la iska iloobo laakiin ay noqoto kuwo maxkamadaas dastuurigaahu ay isha ku hayso waxaan is leeyahay in culayska la saaro macnaha muxuu ahayey qof iyo cod la saaro oo maanta aan la fiirin cinaas afar waktigan waa lumay runtii soomaaliya waa ka lumay laakiin la fiiriyo in meel fiican loo guuro mustaqbalka in laga shaqeeyo waxaan isleeyahy waxyaabaha khaldamay oo dhan in yacni doodo iyo laga sameeyo oo ay noqdaan muxuuha waxyaabo taariikhi ah oo taariikhda gala inay noqdaan kaalintan civil society-ga oo afka noqotay na in muxuha wax laga bedelo sababta waxaa leeyahay civil society ku jeeda civil society odagii waa civil society gabadhii waa civil society shacabkii waa civil society laakiin lama macnayn waayo civil society korjoogtada iyo wafka dooranaya marka ani waxaan is leeyahay muxuu ahaay daryaqaanada iga badiya ee sharci ma garanayo laakiin qofka hadduu mar xildhibaanba soo noqday oo shahaadadii la siiyey oo lasoo dhaariyey ani waxaan isleeyahay xasaanadiisa waa leeyahay laakiin iyaga laftirkooda dib baa loogu noqon karaa qofku markuu xilka qabto waa isbedelayaa ma aha sida marka uu shila raadinaya waa isbedelayaan qof kasta markaas wuxuu isleeyahay sumcadaada iyo isbedel buu isleeyahay marka in la tababaro iyaga laftirkooda intaan lagu degdegin in madaxweyne la doorto wakti fiican iyaga la gasho wakti fiican wax loo sheego lagu adimo oo la yiraahdo wanaaga iyo dowladnimada aad baad umaadsanta casho geelle qaybihii ugu dambeeya soo gaarna su-aasha ugu dambeysee dhammaan aan rab inaan wadaagno waxay noqon cusmaan shaatax markaad fiiriso doodaha waaweyn ee hareynaya hay-adaha dowladda gaar ahaan aqalkii sanad ogeed golaha shacabka hadda boqol kiiba afartan doorashadiisi dhacday oo si weyn loo durayo xalka muxuu ku jiraa casho gelle waxay tidhi maxkamadii dastuuriga ahayd in la helo oo dibogis lagu sameeyo kuraasta la boobay waxa dhacay o dhan baa ilaha boom bay qabtaa marka xalku muxuu ku jiraa markaad fiiriso si si looga waaqsado in dadku kala irdoobaan oo colaadan iyo waxa taagan xal looga gaaro
marka runtii de xal haddaadna raadinayno waa un hadda waraasi dhiban sida lagu xalin lahaa taana waxay ku xiran tahay de isleeyahay aniga xalkuu ku jiraa in nidaamkii la dejiyey sida uu yahay in loo raaco loo koliyo si loo helo doorasho daah furan oo dadku markaa ay ku kalsoonaan karaan inta hadda la qabtayna waa waa waxaan qabaa in loo baxsho guddi reer soomaaliyeed oo runtii daweyne isku sameeyay inta aan la dhaalin mashaariicda la siin si maaragtaa loo saxo oo loo badbaadiyo baarlamaanka soo socda ee kow iyo tobanaan maxaa yeelay waxaan dhibaato kala kulanay doorasho dadban tii hore iyo tan oo hadda dhibaatada sii badatay haddii sida hadda wax ku socdaan baarlamaanka xubnihii baarlamaanka ay kusoo baxaan marar jeenayna oo ku fiico doorashada soo socoto waxaa noo waxaa sugi doonaa doorasho dadban iyo inta kasii liidato marka si loo helo in la dadaalo oo keeni kara in maxkamada dastuuriga la dhiso dastuurka la dhamaystiro sidoo kalena mataqaanaa la sameeyo sidoo kale la sameeyo doorasho qofkicoda waxay ku xiran tahay sidaa marka aan baarlamaanka ku tabanaad
aad aad baad umahadsan tahay gudoomiye ibraahim iidle guddoomiyada maxkamada sare maxaad ku dari lahayd xalku muxuu ku jiraa
iyago xeeg wuxuu ku jiraa adugu siday ila muuqato waxaan loo baahan yahay aan u baahanaho dadka iyo dalku loo baahan yahay in la dhiso dalka iminka baarlamaan kama dhisna xukuumad xukuumad xukuumad jirta waa kumeel gaad waa xilgaarsiin madaxweynaha joogaa waa siihaye marka waxaa loo baahan yahay in hay-adihii dowladda la dhisaa loo baahan yahay oo baarlamaanka dhismo daban hadda hadda waktigu wakti wax lagu dhisa ma jira laakiin baarlamaanka kow iyo tobanaad iyo daruufaha ku geedaaman xalku muxuu noqonayaa meeshaas inaan ka eegnaa rabnaa si si daban hadda hay-adihii dowladda wakti waa ka dhamaada laiskuma haysta taas
su-aashan waxay tahay si hay-adaha dowladda loo helo kan in lala macaamilo oo sida kan meesa iminka meel laga noqdaa ma jirto wax laga xilal lisa maxkamad dastuur iyo gole adeeg dastuur uuna lama joogo waxaa la joogaa in doorashada la dhameeyo deg deg loo dhiso hay-adihii hay-adihii dowladda ha noqoto madaxtooyadii ama ha noqoto xukuumaddii iyo hay-adihii kale deg deg loo dhiso waayo dalka dowlad nidaam dowladeed oo iminka shaqaynaya uma dhisna saas anigu xalka u arkaa caasho geelle ugu dambeyn xaggaaga maxaad xalku muxuu kula muuqdaa inkastoo tiri maxkamad dastuurigan qaba
walaalo walaalo waxa weeyaan horta waxqabad waa dhaaftay hadda oo this time waxaan aniga qabaa inaan waxba laga qaban karin waxa haray in la dhammaystira mooyaane laakiin waxaan qabaa in bal horta la helo wax urursan oo lala xisaabtami karo maanta waxaa jira mucaarad waxaa jira odayaasha dhinaca ka ordaya waxaa jira dalad kale oo shaqaynaysa bal horta in dowlad iyo baarlamaankii oo sool ah oo dad la yaqaan ah ha xumaadaan ama ha fiicnaadaan horta inay soo baxaan baan qabaa oo la dhammaystiro kadibna markaas dib loo bilaabo dib heshiisiin iyo in boogihii la dhayo oo dadkan shakiga ka qaaday dowladnimada iyo jirada ka qaaday in dib heshiisiin loo sameeyo dastuurkana la dhammaystiro waxaano dhan waxa burburinaya waxa waa dastuurkan khariban waaye haddii aan dastuurkaas la dhammaystirinna dowladnimadu xataa ma hagaagayso iyo in muxuu aha lagu dadaalo waxa hadda ka dambeeya bal wax fiican inay dhalaano qof iyo cod laakiin hataa iska jiitaba lama rabe qof iyo cod run ah oo meel loo raaca leh in la helo anigu intaasaa isdhihi laha walaalo oo maasanka
dhammaantiin aad baad u mahadsan tihiin intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeena faaqidaada toddobaadka oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda v o a laanteeda afka soomaaliga barnaamijkana waxaynu ku eegeynay halka muxuu noqon karayaa xilli si weyn doorashada oo u hareynayo boob xoogan oo lagu eedeynaya madaxda maamul goboleedyada iyo hogaanka doorashada hadda gacanta ku haya waxaana barnaamijka nagala qaybgelaya guddoomiyii hore maxkamadda sare soomaaliya ibraahim iidlo suleymaan marwe caasha geela diiriya ku sugan magaalada gaalkacyo puntland iyo guddoomiyaha bulshada rayidka cusmaan muxudiin shaatax dhammaantiin aad baad u mahadsantihi sida wanaagsan ee barnaamijka nagala qaadgasheen
aad ayuu u mahadsan yahay kaas wuxuu ahaa cabdiqaadir maxamed cabdulleh cabdiqaadir okey oo soo jeedinayay faaqadaada toddobaadka halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa washington magaalada beledweyne waxaa ka socda qabanqaabada doorashada kuraasta baarlamaanka waxaana dhowaantan magaaladaasi gaaray wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha hirshabelle cali guudle xuseen magaalada waxaa ku sugan sida la sheegay ciidamo ka socda villa soomaaliya shan iyo labaatanka kursi ee taalla magaalada beledweyne waxaa ku jira kursi uu danaynayo inuu ku guuleysto fahad yaasiin oo ah la taliyaha dhinaca amniga ee madaxweyne farmaajo haddaba falastiin axmed iiman ayaa khadka telefoonka waxay kula xiriirtay madaxweyne ku-xigeenka hirshabelle yuusuf dabageed waxaana ay weydiisay safarka madaxweynaha hirshabelle
madaxweynaha hirshabelle waa yimid waa sax wakhtigaa lagu talagala ee u suurto gashoy uu yimid mar kastana madaxweynaha hirshabelle maalinka hirshabelle loo doortay ilaa hadda maalin kasta waa imaa kariyey laakiin waxyaabo badan oo yacni isagu ka leexleexanayaa jiray aniguna aan kala shaqaynayey dadaa xoogaa wax tabanayey qabiilaadka hiiraandiga qabiil ka mid aha wax tabanayey xoogaa dadkaan madaxda u nahay inaan tabashadoona dhegaysanana diyaaraan u ahayna inaan xoogaa gacan maruujinaan diidaynay ciidamo dowlo hadda lagu keenana ma jiraan ama hadda ciidamo dowladda ka socda oo beledweyne yimid ma jiraan ciidamada dowladda horey beledweyne u joogeen qaybahooda kala duwan hadday military yihiin hadday boolis yihiin iyo hadday nabad sugid yihiin horey u joogeen iyadoo ciida keeni karaa joogay haddii xataa dad diidayiin laakiin waxaan rabnaa iyadoo dadkoonabu raalli ka yihiin oo inta kale raalliyay ka aheeday jufadii ka qaylinayso wax tabanaysay raalli ka tahay ay ogolaatay inuu yimaado inuu yimaadaan intaas raadinaynay ilaahayna waa lagu guuleeyey ayaguna waa laga aqbaleen waana waana waana yimid madaxweynuhu waktigaas ay ogolaadeen oo yimid ayagiyo madaxweynuhu shalay is arkeen waa wada hadleen wax alla waxay ka wada hadleenna wax wanaagsan ee islamaaligeen wax isku khilaafeen ma jiraan
marka laga soo tago in madaxweynuhu uu yimid waxaa jira tuhun ku saabsan in sababta ciidamada meesha loo geeya ay ka mid tahay in doorashada lagu carqaladeeyo dhinaca kalena loogu gogol xaaro imaatinka taliyihii hore nabad sugiddae haddana ah la taliyaha madaxweynaha fahad yaasiin oo kursigiisa uu ka mid yahay kuraasta taalla magaalada beledweyne dadka tuhunkaasi qaba ama qiyaasaya in ciidamadaasi iyo ay isku xiran yihiin kuraastaasi maxaad ku qancin kartaa
falastiinay horta dadka waa qancina qofkii qancaa oo run raba qofkii asiga dantiisa waxaan hayna aan ku qancayna adugu waa garan kartaahe anugu ma qanci karo waayo qof dantiis kama shaqeeya aniga dan guudaan ka shaqeeya markaad leedahay ciidanku waxay u yimaadeen inuu la taliyaha madaxweynuhu yimaado beledweyne kursigiisa wuxuu yaallaa meesha la yidhaha beledweyne horta kursi shaksile oo beledweyne yaallaa ma jiree shan iyo labaatanka kursi oo taalla kursi walba qabiilaa iskale qabiilka iska lahaana boqol iyo kow qofood oo qabiilkaas aana doorani kursi kastoo shan iyo labaatanka ka midana intaasoo qofood oo wiilalii gabdhaha ku tartami qofkii ilaahay agtiisa ilaahay agtiisa uga qoran oo ilaahay u calfo qabiilkaasuna doortaana madax noqona kursiga fahad wax kale yahana kursi kuraastaas uu ka mid yahay mid gaaroo fahad leeyahay ma jiro haddii qabiilkiisu doortana fahad xildhibaan uu noqona haddau qabiilkiisu cid kala doortana dadka la dooro waayo uu ka mid noqonee wax dhibaataha oo kaloo jira ma jiraan laakiin dad dan leh oo dan gaara leh oo dowladnimada soomaaliyed inuu cabaareeyo bisakadiisu tahay ama xil ku gooba waayo waxa waxaas sheegaa meelaha qaar doorashooyinka ka dhaca say u dhacayaan waa ujeedaa falastiiney ama isteedyada qaar anigoo hadda hebel iyo hebel lahayn mucaaradkuna kama hadlo walaalay gaalisa marka taasi madaxweyne ku xigeen
runtaa laysku yimaado madaxweyne ku-xigeen sida aad sheegto waa sida qoran ee lagu heshiiyey laakiin meelo badan inaysa saas uga dhicinaa la sheegaa taas haddii aan ka tagno isku soo aaditaanka ay isku soo aadeen
meelaha wixii lagu heshiiyey aysan ka dhicin wax lagama sheego hayo ee meel wixii lagu heshiiyey ka dhaco hayaan afar iyo labaatanka saa niman oo wax kale isku magacaabay haystaan marka hadda maxaad ku micnayn kartaa annaga hirshabelle haddaan nahay annaga hirshabelle haddaan nahay oon madaxweynaha hirshabelle iyo madaxweyne ku-xigeenka nahay haddaa ka hor waxaan soo qabanay doorashadii aqalka sare saan u soo qabanana islaamku waa ogaay dadku hadda wax waxay lagu dhaleeceynayana waa og tahay sidaan doorasho usoo qabanana waa og tahay midaan aqalka hoosena sidiisi ku horana qaba doona haddii alla laakiin madaxweyne madaxweyne ku-xigeen waxyaabaha tuhunka keenaya waxay tahay in xilligan ciidan la keenay madaxweynihii oo intaas aan tegin in uu yimid iyo ayadoo la ogyahay in shan iyo labaatan kursi ay beledweyne taallo soo taasi ma aha sabab qof walba tuhun gelin karta fili ciidanku galgaduudow tegaay oo galmudugow tegaay oo koonfur galbeedow tegaay baybakoolow tegaay oo wuxuu tegaay meel kasta oo oo gobol soomaaliyeed u tegaay kuwaanu makabcadiyay gubeen beledweyne la keenaa waxay wax ka hadleensa male kuwii hore u joogaysay ku biireen shabaab shabaabkan maa laga hadla cawdii hore hoobiyaha beledweyne la dhacay oo ilmaha iyo naagaha ku layna bay nimanka siyaasiyiinta ciidanka ka hadla ay ka hadlaan war ciidankaas ciidan dowlo waaye ugu dambeyn doorasho sidee ah ayaad filaysaan in ay ka dhacda beledweyne gaar ahaanna doorashada shan iyo labaatanka kursi doorashada hirshabelle ka dhacaysa gaar ahaan midda beledweyne ka dhacaysa waxay noqonaysaa mid xurhoo xalaala mid daah furan dadka iska lahoo kursigaas kursi walba musharax musharaxiintiisu ay ku tartarto eegaha qabiilkiisuna cidday rabta ka dooratay noqon doonta haddii alle amnigoodana waa la suga kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa madaxweyne ku-xigeenka hirshabelle yuusuf dabageed oo u warramayay falastiin axmed iimaan halkaad welin lagala socotaan waa caawa iyo dunida haatanna dhankii heesaha waa kan dabka baan ku dhacaa codkii siidi cali wenkey heestaasoo hor u qaaday axmed shariif idaacaddan caawa iyo dunidana heestaas dabka baan ku dhacaa u qaaday sida caliunkey ayaa ugu dambeysay intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo